wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu shaacinayay daahfurka diyaarinta manhajka qiimeynta qaranka iyo habraaca hagaha qiimeynta mashaariicda dalka kulanka waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya qaramada midoobay inji-ooyada caalamiga ah ururada bulshada rayidka bahda waxbarashada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan
wasaaradda qorsheynta waxay aada hormuud ugu tahay maadaama iyadii ay tahay hooyadii qiimeynta ama kormeerka iyo qiimeynta ama national monitoring evaluation departmentigi oo hay-adihii kalento hagaayay oo task forcegii nationalka ahaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba oo hormuud ay u yihiin wasaaradda qorsheynta khaasatan agaasimaha oo director u yahay mar kastaba coordinationkii iyo roolka ay leedahay ay ka shaqaynaysay arrintan inay hormuud u noqoto waa waa another milestone oo directionka saxda ah loo qaaday dalkeenna sidaa ogtihiin mashaariic horumarineed oo aada u tiro badanaa dalka laga fuliyaa millions billions oo dollars ah oo xoogooda weliba externally aid ee dibadda nooga yimid ay tahay waa lacag iyo hanti other tax bayris money ayna siiyeen ay dowladda soomaaliya ugu deeqeen waxaa waajib nagu ah baahidii iyo sidii noola siiyey ee soomaaliya loogu deeqay meel sax ah inay ku baxdo accountable inaan noqonno transparent inaan noqonno oo aan ujeedooyinkii loogu talagalay in la gaaray impactigi iyo noloshii saameyntii iyo meelihii la geliba sidii loogu talagalay in loo geliyo mashaariicda dalkeenna lagu dhaqan lagu maalgeliyo ha noqoto wa dadka bajetka dowladda laga maalgeliyey ama ha noqoto tan dibadda dadka nooga imaaday external aidka ah ee dowladda la siiya ha noqoto in la helo isla xisaabtan qiimeyn joogto ah oo ka bilaabanaysa maalinta ugu horeyso balaninka marka la dhaqangelinayo maalgelinteeda marka la sameynayo iyo markii la fulinayo iyo marka uu dhammaadaba ayaa ah in sare loogu qaado go-aan gaarista istaraatiijiyadeed oo la waafajiyo dareenka qiyamka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed ayaa kobcinta aqoonta hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya qiimeynta mashaariicda dalka